wiil soomaalida kanada ayaa lagu dilay gobolka alberta ee dalkaasi wiilkan oo toogasho lagu dilay ayaa magaciisa lagu sheegay mustafe faarax mataan oo siddeed iyo labaatan jira waxaana la sheegay in qof aan ilaa hadda la xaqiijin uu rasaas kaga soo riday albaabka gurigii uu deganaa sidaasina uu qofkii dilka geystay ku baxsaday haddaba saare ciilanuur ayaa khadka telefoonka ee gobolkaasi kula xiriirtay gobolka alberta waxay kula xiriirtay cabdiqani xuseen beynaxo aa weriye madax bannaan oo ku sugnaa meelaan ka fogeyn guriga wiilka lagu dilay
inanka la dilo waxaa ladhahaa mustafe faarax mataan waa siddeed iyo labaatan jir da-diisu waxa uu ku dhashay waddanka sacuudi arabiya kanadana wuxuu soo galay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii sida uu ii xaqiijiyey walaalkii axmed faarax mataan oo isla halkan nuqlaloor kala shaqeeya guri ama abaarmed waxa loo yaqaano noo dhow oo waxba wax yar noo jira ayuu ka dhacay gurigaas waxaa deganaa dhalinyaraa degenayd magaaladan aan deganay horta waa magaalada fortemagala gobolka alberta magaalada ah meeshan oilka laga shaqeysta ugu biisan kanada weyan markaa dhalinyaradu waxay u degan yihin kooxo badan bay u degan yihin ama dadkuba sidoodaba markaa waxa dhacday waxaan waraystay oo ii waramay inamadii la deganaa waan gartay marka goormaa habeennimuu dhacay shilku mise aroor goormaa la dilay wiilka waxaa la dilay habeenimo koob iyo tobankii habeennimo ayaa la dilay marka ma gurigaa lagu dhex dilay mise banaanka
waxaa lagu dhex dilay sidaa ii sheegeen inamadii la deganaa ay wada deganaan waxay ii sheegeen in guriga qof uu kusoo garaacay islamarkaasna ninkan oo madbaqa wax ku kar cunto ku karsanaya marxuumka la dilay oo ahaa qofkii ugu dhawaa uu yidhi anaa albaabka furaya marka uu is yidhi albaabkii fur isagoon albaabkiiba furin ayaa laba xabadood looga soo dhexgeliyey looga soo dhexgeliyey guriga waan booqday labadii xabadood way ka dhex baxeen labadaa xabadood baa marxuumka midna wadnaha kaga dhacday midna madaxa saasuu ku naf waayey booliiskaa la wareegay oo maxay tahay iyaguna haystay habeen iyo maalin meydka oo baaritaano sameynayay baaritaanadii booliiska madaxdooda markaan waraysana waxay noo sheegeen inay maxay tahay dil laga shakisan yahay unbay ku sheegeen suspicious death ama dil laga shakisan yahay waxa soomaaliya lagu dhahda ayay ayay ku ayay ku gaabsadeen waxaanay sheegeen inay baaritaanada ilaa hadda wadaan oo aanay ka hordhacaynin ilaa iyo inta ay natiijo rasmiya helayaan waan gartay marka maxaa looga shakisan yahay haddii aad tuhuniyo waxa aad ka maqashay soomaalida ama dadkii la deganaa ama waxaa jira cid ay isdagaalsanaayeen wiilasha guriga deganaa
sida tuhunada ugu badan ee ilaa hadda la qabo waxa ay sheegayaan in ninkani uu ahaa nin wadaada oo xagga masaajidka iyo dadka tuhunada ugu badan ee la hadal haya marka soomaalida iyo dadka magaalada la shakista ay ii sheegeen iguna soo koobay waan gartay marka sidaynu ka warhayno cabdiqani waqooyiga america inta badan waxaa la isku laayaa kooxo ama soomaali ku jirto iyo dad kale sidoo kale arrimaha daraagska iyo dadka mukhaadaraadka lugta ku leh ayaa iyagana inta badan rabshado noocanahay ku dhacaan wiilkan arrimahaa shaqa ma ku lahaa isagu isagu wax shaqa oo ku lahaa ma jirto sida familigiisa iyo dadkii magaalada deganaa iyo dadkii yaqaaniba ay sheegeen wax linkasta oo uu haba yaraatee horaan yaraantiisa ilaa hadda ku lahaa ma jirto ala xaqiijiyey laakiinse dhalinyaro isla guryahani degan oo hadda maxay toy qaarkood baxsad ku maqan yihiin ayaa la leeyahay kuwaasaa israadsanaya oo isaga waa lagu khaldamaya oo albaabid khaldan baa la galay baa laleeyahay siday ii sheegeen waan gartay marka qof arkayay ma jira markii ninku xabadda lagu soo riday qofkii xabadda soo riday cid arkaysa ilaa hadda ma jirtaa ilaa hadda cid arkaysay ama sheegtay inay arkaysay in ma jirto badankiisa dadkii guryaha deganaa qaarkood way soo baxeen qaarkoodna may soo bixin cid wax aragtayna markiina booliska yimi cid wax aragtay boolisku dadkiibuu waraystay ilaa haddana cid wax rasmiya sheegta ma jirto badanaana waxaaba dhacda iminka sahray weliba siiba dadkeena soomaalida inay kiisaska noocan oo kale aanay ku dhirinay qariyaan xataa hadday arkayaan oo adag tahay siday ugu dhiridaan inay wax sheegaan marka meesha ma soomaali baa degan ereyada wiilka guriga ay deganaayeen soomaali iyo dadka kale ee waddankan u dhashay iyo dhammaan dad kala duwan baa degan barlamentkaas waan gartay marka wiilka adigu ma aragtay cabdiqani oo ka hor intaanu dhiman wiilkaas waan arkay wiilkaas maxay tay waxaan kulanay muddo hadda laga joogo wiig laga joogaan kulanay oo aanu magaranaysaa meel meelahan kafeega laga cabe soomaalida ku kulanto ku kulanay wiil dhalinyara oo da- yar oo wax soo bartay oo jaamacad layshigin soo dhameeyey oo shaqataga ayuu ahaa marka wuxuu usoo shaqo tegay meelahan shidaalka laga soo saaro ee gobolkan aad degan tahay ha halkaasuu soo shaqo tegay oo walaalkii oo uga soo horreeyey oo si muddo ka shaqaynayay buu u yimi reerkoodu ma halkay degan yihiin qoyskiisa isaga ha isla kanaday degan yihin laakiin caasimada oo magaalada ottawa gobolka ontario ay degan yihiin oo aada looga fog ilaa sidii saacadood yaradnoo jirta ayay degan yihin dilku wuu kasoo noqnoqdaa dalka canada qiyaastii sanadkan imika aynu gallay ilaa sanadkii hore ee dhammaaday labada kun iyo afar iyo tobanka dadka soomaalida ah ee lagu laayay canada ma garan kartaa cabdi qani
ilaa hadda inta aniga la carabaabay ilaa shan qof ayaa lagu dilay dalka canada waa bishii december ilaa hadda waa muddo saddex bilood ka yar ama laba bilood baan idhaahde laba bilood iyo badh waa wuxuu noqonayaa qofkii shanaad ee weliba dhalinyaro ah ee lagu dilo waddanka canada ayuu noqonayaa inta aan ka warqabo kiisaskii hore ee dilalka ahaa ee soomaalida loo geystay ilaa hadda wax ka soo baxay oo natiijo ah baaritaankoodii
runtii waxaad moodaa booliska amaba waddankan booliskiisu inay dadaal sameeyaan marka hore hase yeeshee marka dambe kiiskii layska ilaawo tacsidii dhammaato waxaad moodaa inaan halkiiba laga daba qaadan oo maxaa aan wax cad meel la saaraa aanay jirin sida kiisaska kale aadka loogu daba ordo aan loogu daba ordin taasna waxay ku macneeya anay sheegaan marka booliska lawedeeraadaan soomaalida iyagunbaa isleeya hadhowna is qaray
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani xuseen beynax waa weriye madax bannaan oo ku sugan gobolka albeerte dalka canada waxauu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga saare ciila nuur